iyadoo uu meel wanaagsan marayo dhismaha wejiga labaad ee wadooyinka laamiga ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka ah dhismaha wejiga labaad ee wadooyinka gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa bulshada reer kismaayo uga mahad celiyey sida ay u garab taagan yihiin mashruuca dhismaha wadooyinka ee nagaad waxa uuna ka codsaday in ay ka qayb qaataan qaybaha dhiman ee dhismaha wadooyinka socda sidoo kalena ay banneeyaan wadooyinka la calaamadeeyey ee weli uusan dhismahoodu bilaaban tan labaad magaalada waxaa ka socda mashaariic waaweyn oo uu ka mid yahay mashruuci wadooyinka waxaan idinka mahad celinaa sida ballaaran oo mugga leh oo sharafta leh oo aad nagala shaqayseen waxaannu u baahannahay inta dhimman in la dhammaystiro oo dadku guryaha ka durkaan waddada ka durkaan si aynu u helno magaalo qurux badan oo la tartan magaalooyinka soomaliya la tartanta waxaa lagu jiraa tartan mid soomaaliyeedna waa lagu jiraa mid deegaanna waa lagu jiraa waxaynu u baahannahay reer kismaanyoodow inaan tartankaa gallo oo magaaladeenna ka dhigno magaalada soomaaliya u qurux badan kadibna aanan u gudubno magaalada afrika u qurux badan arrintaana waa samayn karnaa waxaynu ku samayn karnaa innagoo isku duuban innagoo aan qabyaalad lahayn innagoo nacayb aan lahayn innagoo reer kismaanyooda oo gacmaha isqabsannay waddooyinkii waa socdaan waxaa jira dad horumar ka soo hor jeedo intay dadka u tagaan odhanaya waddada dib bay u dhacday waddooyinka la calaamadiyey oo hadda shaqada laga bilaabayo waxba dib uma dhicina ha la banneeyo sida ugu dhaqsiyaha badan si aynu u samayno magaalo qurux badan wejiga labaad ee dhismaha wadooyinka laamiga ah ayaa la rajeynayaa in dhowaan lasoo gebagabeeyo iyadoona horay dhowr wado oo laamiya oo hadda shaqeeya kismaayo looga hirgeliyey